cabdiraxmaan yuusuf xuseen caynti oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda qorshaynta dowladda federaalk ayaa waxa uu eedeymo u jeediyey xasan sheekh maxamuud caynti ayaa waxa uu tilmaamay in xasan sheekh oo ay muddaxileedkiisa ka harsan tahay toban bilood uu xaalad hubanti la-aan siyaasadeed ah geliyey dowladda federaalk sidoo kalena uu ku fashilmay arrimaha bulshada aan fadhino horteeda oo biyaha fadhiistaan jekboyntiga uu asagoo iyo asxaabtiisa ay isku xisbiga ahaayeen ayagoo funaanado cagcagaaran wata baaldina watay biyo ka dhuraayeen saddex iyo toban sano ka horeed laba maroo madaxweynaha madaxweyne noo noqday biyihiina waa yaallaan meeshay noo yaallaan madaxweyne waxaan leeyahay nigow laba maraa madaxweyne noqotay saddex iyo toban sanaa joogtay halkii ugu yaraayo biyaha ahayd dayax gacmeedka iyo ka sheekeeyeysa noo dambeeyaane horta biyahan aan marilanaha markuu roob yar nagu doo ina adeero horta kuwaas naga daaweey kow farriin labaadaan rabaa madaxweynaha inaan u diro toban bilood aa ka hartay oo aan maalin dheerayn aan ka dhinnayn muddaxileedkiisa dastuuriga ah muddaxileedkaasna sida looga gudbi lahaa qof ay caawa u caddaha horta ma jirto inay asaga u caddaha waa laga yaabaa laakiin qof kale ay u caddaha ma jirto waana waxa la dhao hubanti la-aan siyaasadeed daa maqashiin taas waaye ma cadda toban bilooda aa hartay madaxweynaha waa caddayn waayey
hadalka caynte ayaa imaanaya iyadoo xasan sheekh lagu eedeynayo inuu ka maqan yahay waddanka islamarkaana uu dalxiis ku joogo dalka turkiga iyadoo dhinaca kale ay bulshada soomaaliyeed wajahayaan xaalad nololeed iyo mid amni darro oo ay askartiisu ku dhibaateynayaan muqdisho si kastaba ha ahaatee waxgaradka ayaa dhankooda xasan sheekh ku dhaleeceynaya waddada qardajeexa iyo hubantila'aanta ah ee uu ku sii socdo mar kastana xaaladdii soo wajahda iyo siduu arko kula tacaalo cabashada ka imaanaysa shacabka eeddana dadka kale dusha kaga tuuro